walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa heshiis dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wadatega walaayadaasi heshiiskan ayay walaayada ku guulaysatay inay dhex dhigto beelaha daa-uud iyo moblen oo ka wada tirsan beelooyinta abgaal labadan beelood ayaa diya loogu kala wareejiyey munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad waxaana diyada afar qof wareejiyey beesha daa-uud halka beesha moblen ay wareejisay diyada laba qof waxaana goobta ka hadlay odayaasha labada dhinac ee diyada kala qaatay iyagoo ka waramay heshiiska la dhex dhigay annagoo ah beeshii moblen ismacaan gaar ahaan iyo badhaalo moblen annagoo wareejinay laba nin diyadooda oo lacag dhan toddobaatan iyo laba kun waxaan walaalayn ku wareejinay daa-uud laba nin oo xaggeena jirtay ayakana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo afar qofood ahayd marka waxaan leenahay insha allah haduu laa yihaaho gogoshan waxaa noo dhigtay walaayada islaamiga gaar ahaan degmada balcad aankoo ah beesha daa-uud waxaa gol noo dhigay walaayada islaamiga oo shabeellaha dhexe ah waxaan ku kala baxnay walaalahayn moblen boqol afartan iyo laba kun oo u dhiganto aan siinay oo u dhiganto afar nin aankana waxayna siiyeen toddobaatan iyo laba kun oo u dhiganto laba nin walaaya islaamkana ku mahadsan ilaah ku mahadsan walaaya islaamka kusii mahadsan wabilaahi towfiiq anunkoo ah beesha daa-uud oo anigoo odayaasha ka mid ah waxaan idaacadda ka sii dayhaa walaalahayna mobleen inaan heshiis kala qaadannay oon sidiilmasalaan wanaagsan sabca wanaagsan isku duubnay oo walaayada islaamiga ee degmada balcad gogol wanaagsan oo heybad le noo dhigtay inay heshiis noo kala saxiixday beelaha muslimiinta ah ee dega walaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa markii mudmadow soo kala dhexgala waxay u xugun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab